waxaa si fiican u qabsoomay shirkii golaha wasiirada dowlad goboleedka jubbaland waxaana shirka hogaaminayay oo furay madaxweyne axmed maxamed islaam qodobka koowaad ee shirka lagaga hadlayay wuxuu ahaa xaaladaha siyaasi iyo amni oo madaxweynuhu ka waramay xaaladii wiigii lasoo dhaafay iyo amniga wuu ka hadlay waxyaabihii jubbaland dhexdeeda iyo wixii soomaaliya iyo rijinka wuu warbixin ka siiyey wasiirada wuxuu kaloo warbixin ka siiyey shirkii agaasimayaasha guud ee wasaaradaha ee uu la qaatay madaxweynuhu oo faahfaahin dheeraad uu ka bixiyey isaga oo kala hadlayay agaasimayaasha sare u qaadidda tayada shaqada ee wasaaradaha iyo waxyaabo lamid ah waxaa xigay qodobka saddexaad wasaaradda amniga iyo xaaladaha amniga ka waramayay wasiirku wuu maqnaa waa qodobkaasi lama waxayn waa qodobka afaraad wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose waxaa jiray wiigii ka horeeyey madaxweynuhu amar bixiyey in lasoo dhiso guddigii madaxa bannaanaa ee xuduudaha iyo doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose master darwiish wuxuu ka sheekeeyey qaab dhismeedka ay u soo hageen guddigani wuxuuna soo gudbiyey xeerkii guddiga dibna loogu ballamay isniinta soo socota in la ansixiyo xeerkaasi kadibna dhismihii uu bilowdo arintaasina mid aad loogu qancayay ahayd waana ku mahadsan yihiin wasaaradda isboortiga iyo dhallinyarada ayaa ku xigay qodobka shanaada wasiir fariid wuxuu wasiir amin sorry fayrus wuxuu ka warbixiyey waxqabadkii wasaaradda tartamo badan oo dhallinyarada u qabteen diyaargarayntii kooxda qaranka ee kubadda cagta jubbaland iyo waxyaabo lamid ah